maxamed cabdi xayir maareeye wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo ka hadlayay munaasibaad casharaf hayd oo lagu sameeyey qaar kamid mas-uuliyiinta dalka bariiska ka soo baxa gudaha soomaaliya ah ayaa waxa uu sheegay in beeraleyda soomaaliyeed ay horumar dhinac ballaaran ah ka sameeyeen dhinaca wax soo saarka beeraha wasiir maareeye ayaa sheegay in sanadihii ugu dambeeyey ay dalagyada gudaha ee wax soo saarkooda kordhayay taasna ay ammaan buuxda ku leeyihiin beeraleyda soomaaliyeed sida uu sheegay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda soomaaliya waxaan ku guulaysanay inaannu hal xaboo cagaf baanu raadinayna aan dhaafno shan kun oo kiish oo bariiska ah in loogu deeqo bulshada soomaaliyeed ee danyarta ah ugu horreyn waxaan u mahadnaqayaa annakoo aada u faraxsan dhammaan intii nagala soo qayb gashay munaasabaddan waxaan si gaara u ammaanayaa runtii oo halkan hawada salaan u marinayaa shirkadda dahabshiil group of combaries taageerada hagarla-aanta ah dadnimada leh ee caawa ugu deeqday beeraleyda aanu doonayna inaan u helno mishiinno ka furta duruufta ay ku jireen hoggaanku waa saddexoo waa siyaasiyiin iyo dhaqan iyo culimo ilaahay qabiil buu ina ku fidmeeyey nin kasta oo qiima leh markay qabiil timaaddo khadkii wuu ka baxaya ilaahay qabiilkahayna ka saaro dadkaanoo hoggaan fiican heli lahaa oo saddexdaa aan sheegay ah adduunka way qabsan lahaayeen meel kasto adduunka way qabsan lahayen nin baan dhegaystaa social media afrikaanoo qoslayo leh soomaalidu dhibaato kastoo kale way xallin kartaa marka tooda laga reebo ayuu yidhi dhibaato kasta way xallin karaa tooda ma xallin karaan one seventy nine boqol toddobaatan iyo sideed kun oo dollar baan ururinay boqol toddobaatan iyo sagaal waa sheegay boqol toddobaatan iyo sagaal kun waxaa noo maqan gacantii kale weyneyd ee rugta ganacsiga soomaaliyeed gabayra wixii waa isku noqonaynaa sidaasna waa soo arki jiro anigoo abaaraha iyo waxaasaan gabayro kala shaqey jira saasay isugu noqon jireen milyan ka yarayn maayo amshua ilaha dhaqaale ee soomaaliya ayaa mid ka mida lagu tiriyaa inay tahay dalagga wax soo saarka iyadoona sanadihii ugu dambeeyey beeraleydu ay fahmayeen muhiimadda wax soo saarka dalagyada iyadoona gobollo badan oo dalka ka mid ahi haatan laga sameeyey beero fara badan